xukuumadda somalilan ragga hogaamiyaasha ka ay horkacaya ay ku kaceen ay kula kacayaan hay-adihii qaranka jamhuuriyadda somalilan ee ka midka ahayd ka midka yahay golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan waxaa caddaynaynaa maantana halkan ka sheegaynaa in xukuumaddu si bareed ah qaybo ka mid ah xukuumadda si bareed ah oo qaawan ay faragelin joogto ah ugu hayso aqalkii xeerdejinta ee koowaad ee jamhuuriyadda somalilan taasoo ah jebinaysa ama ku jebinayaan qodobo dastuuriga oo caddaynaya kala madax banaanida waaxaha qaranka ka kooban yahay waxaa bulshada reer somalilan u sheegaynaa faragelintaasi inay gaadhay in hantidii yareyd iyo cashuurtii yareyd ee dadka masaakiinta reer somalilan laga ururinayay loo adeegsado in lagu burburiyo nidaamkii inoo dhisnaa dhammaantii sababtoo ah marka golaha wakiilada burburkiisa laga shaqeeyo ee xukuumaddu isu soo qaawiso qaybo ka midii hantidii ummaddana ay ku isticmaasho inay golaha ku burburiso maha waxa burburaya golaha wakiilada keliya waxa burburaya waa qarankii inoo dhisnaa iyo jamhuuriyadda inoo dhisneed ee somalilan waxii la odhan jiray waxaan caddaynaynaa maanta in habeen iyo maalin xubno ka tirsan golaha madaxtooyadu lagula shiro oo la soo farayo awaamiir ka dhan ah distoorka iyo xeerarka dal ku yaala isla markaana gaadhsiin kara qarankan burbur hor leh golahana burburin kara waxaanu uga dugaynaa uga soo jeedinaya ina faraa kala baxdo qodobo fawaaxishka foosha xun ee xukuumaddu ay ku mashquulsan tahay ay ku dhex jirto waxaan ugu sheegaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee maanta waddanka dib ugu soo noqday ee sheegay in golaha wakiiladu uu yahay mid ka madax bannaan hawlihiisana u madax bannaan in hawlihii golaha wakiilada madaxweyne xukuumaddaadu furaha kula soo jirtaan uu ku caddaynaynaa qaybo ka mid ah oo wasiirkaa madaxtooyadu ugu horreeyaana habeen iyo maalin ay faraha kula jiraan oo ay gaadheen in ay iyagu guddoomiyaal ka noqdaan guddoonsaamiyadii golaha wakiilada qaarkood sida guddiga joogtada oo kale waxaanu caddaynaynaa oo naloo soo sheegay in guddiga joogtada xubno ka mid a xilsi uu guddoomiye u noqday oo u guddoomiyey in xeerosaadkii golaha wakiilada wax kabedel lagu sameeyo marka waxaasoo kale waddanka ka dhacaana way dhaaftay dastuur jebin way dhaaftay nidaamkii noo dhisnaa lagu tunto waxay maraysaa in dalkii uu noqdo burbur horle ay u horseedo arrimahaasi maaha golaha wakiilada keliya waxa arrintaasi ay burburinaysaa maaha nidaamkii noo dhisnaa oo keliya waxay waxyeelaysaa laakiin waxay waxyeelaysaa waxa weeyaan jamhuuriyaddii somaliland daraf ilaa ka daraf xanuunka iyo cudurka foosha xun iyo fawaaxishka golaha wakiilada ay kula dhex leerayaan ragga oo wasiirka madaxtooyada ugu horreeyaana waxaan u sheegaynaa inaanay ku eekaan doonin dabkaasi iyo fidmada ay golaha ka dhex abuurayaan golaha wakiilada keliya ee dhammaan qaranka ayayna gaari doonto madaxtooyaduna uga horrayn doonto waxaan uga digaynaa madaxweynaha tallaabo deg dega inuu ka qaado arrintaa dibna uga fadhiisto kuna ekaadaan hay-adahii sharciyan ay xaqa u lahaayeen ee dastuurka u jideeyey madax banaanidii xeerarka dalka iyo dastuurka jideeyey ee golaha wakiilada keyrkood uga madax banaanayeen inuu ku inuu tixgeliyo oo uu sharaftii iyo karaamadii qarankan lahaa u ilaaliyo haddiise ilaalin waayo oo madaxweynuhu arrintaa tallaabo deg dega ka qaadi waayo ma noqon doonto dadka halkan laga shidaya mid ku eekaada golaha wakiilada keliya kursi walba uu gaari doonaa dadna wuu wasaarin doonaa